In ka badan sodon kun oo kiish oo ah dalagga loo yaqaan liin dhanaanta isla markaana ka soo go'day beeraha gobolka Jubbada Hoose iyo saddex kun oo neef oo lo' ah ayaa maanta laga dhoofiyay dekedda weyn ee magaalada Kismaayo iyada oo loo wado wadamada khaliijka gaar ahaan Imaaraadka iyo Cumaan dhoofinta liinta iyo lo'da ayaa waxaa duubjoog ka ahaa maamulka dekedda Kismaayo kan rugta ganacsiga Jubbaland iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda ganacsiga Jubbaland ugu horeyn maareeyaha guud ee dekedda Kismaayo ayaa ka warbixiyay waxyaabaha dekedda ka dhoofay iyo halka ay ku wajahan yihiin maanta waxay taariikhdu tahay tobankii agosto laba kun labaatan iyo afarta waxaan halkan ka dhoofahaya liin oo u socota imaaraadka carabta iyo xoolo u dhoofahaya lo loodaas oo u socota dalka cumaan halkan waxaan nooga soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga jubbaland iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland iyo guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin qayb ka mid ah dekedaha iyo qayb ka mid ah ganacsiga insha allahu tacaala wixii horumar ah waa insha allah waynoo socotaa waxaana dhoofahaya waa laba kun laba boqol iyo konton loo ah iyo labaatan kun oo liin ah wabilahi towfiiq dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta rugta ganacsiga Jubbaland ayaa bogaadiyey tallaabadan lagu dhoofinayo lo'da iyo liinta maanta waxaan joognaa dekedda Kismaayo oo laga dhoofinayo liin liin ay dhoofinayso shirkadda Samdaray oo loo dhoofinayo Imaaraadka iyo Sacuudiga uu sii socoto meesha waxaa ka arkaysiin in horumar badan la keenay sibaagi hore liinta waxaa lagu dhoofin jiray oo sidaas ah maanta warshada laga sameeyey meesha iyadoo la madoobay shaqo kale laga qabtaa la dhoofinhayaa oo backage laga dhigay ayaa halkaa ka dhoofaysaa saa arkaysa waxaa halka fadhiya wasiir ganacsiga maariyaha dekedda guddoomiyaha rugta ganacsiga dhammaan ganacsatadii waxaan soo dhaweynaynaa haddaan nahay rugta ganacsiga in dekedda ayna kismaayo ee maanta ka dhoofiyaan xoolihii ka dhoofiyaan liintii ka dhoofayso qudaartii waxaan mar dhow rajeynaa mooska wax walba inuu ka dhoofi doono idoo kismaayo lagu garanaya inay tahay meelaha wax walba ay ka dhoofaan maantana waxaa dib usoo kabanhaya ganacsiga dhoofitaanka waxaan keennaa la arki jiray maanta laakiin waxaa bixi dalka inay wax ka baxayaan waxaan horey u socon jiray laakiin hadda wadanku maalinba maalin ka dambeysa wuxuu xoogaa sameynhayaa horumar waxaa lagu soo kordhiyay kolley wayn tegi doonaa insha allah daafurkeeda warshado warshadii liinta ah oo meeshii iyadoo sideeda ahaanti lasoo dejiyo la dhoofin jiray hadda inay kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto waxaana rajeynaynaa insha allah warshadii hilibka looduna inay iyaduna noo iman doonto ugu dambeyntiina ibraahim xasan cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dhoofiyo dalagyada iyo wax soo saarka dalka saaka farxadna ay noo tahay maanta inaan ku sugannahay si ka dawaan magaalada kismaayo taas oo saaka ay ka dhoofayso sida ragga igu horeen ay ku dhawaajiyeen liin aada u tiro badan iyo xoolo ku dhowaad saddex kun ku dhodhowaad in saaka ka dhoofayso wax farxaddaas noo heliyo sababtoo ah awlal dibadda baa waxa naloo keen jira maanta in anaga dalagyadeena beeraha ina maanta anaga aan dhoofsano waa farxadda aynoo tahay taas waxay noo keenaysaa shaqo abuur dhalinyada wax soo bartan shaqo haynin horumarka dalka gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland taasna waxay ku imaatee waa amniga aanu haysano iyo hoggaanka wanaagsan haddaan amni jirin wax dhoofan ma aysan jiro laakiin waan ku faraxsana marka dalagyada beeraha ina maanta dhoofsano taas waxaa ku xigi doonaa insha allah maanta liintaas iyo xoolaha noo dhoofaysa wixii ku xiga inaan mooska aanu dhoofino cambihii aanu dhoofino qarihii la dhoofiyo sisinta iyo wax iyaalo kale waxaan ku dhiirigelinaya waliba ganacsatada kuwa wax dhoofiya iyo kuwa habeeraba iyo beeraleyda laftirkooda inay ku dhiiriyaan ku dhiiridaan inay xoog saaraan wax soo saarka dalagyada beeraha ilaahay jubbaland wuxuu ku manaystay webiyadii baddii xoolihii ilahay baa ilahay nagu manaystay marka inay xoog saaraan inay wax soo saarka inta wax dabyadaha naloo keeni lahaa annaga inaan wax dhoofino taasaan dhaqaale ku heli karnaa haddaan wax soo saarkan u bato oo wax lama dhoofino waxlama hataan xagga dhaqaalaha meel fiican baan ka gaari doonaa marka inta hambaliya noo tahay waana soo dhaweyneynaa